galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab arbaca bisha abrilna waa lix sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali com waxaana idaacadda si wadajireeda kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan dandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir looga hadlayo barnaamijka hiigsiga soomaaliya oo ka socda dalka swiden anagu dowlad ahaan go'aanan gaarnay go-aankan gaarnana wuxuu yahay in marka uu agosto dhaco haddii aa laydmo aanan cusboonaysiinin balse aan ku bedelno qorshaha horumarinta qaranka oo hadda wasaaraddeena ay ka shaqaynayso
waxaad kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha axdinimaad ahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diintaa markii iida laga doortay isimkii ilaahay markii la istixayn waayey ajalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadka weeyaane qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo si nabad ah ula wareegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doona intaas oo dhan warkii iyo dunida ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo barni sanders oo dhinaca dimuqraatiga ayaa ku guulaystay doorashadii ka dhacday gobolka wisconsin oo ay dhibco badan ay kaga adkaadeen musharaxiintii la tartamayey cruz ayaa trump waxa uu kaga adkaaday afartan iyo siddeed iyo soddon iyo shan waxaana guushiisaasi uu ku macneeyey mid wax weyn ka bedeli doonto tartanka senatorkan laga soo doorto gobolka texas ayaa si kastaba ha ahaatee in ka badan laba boqol ka dambeeyey tartanka dhinaca wufuudda dooranaysay musharaxa xisbiga jamhuuriga u tartamayey doorashada guud ee maraykanka dhinaca kaleeto senator sanders oo laga soo doorto gobolka vermont ayaa hillary clinton waxa uu kaga adkaaday isaguna konton iyo lix boqolkiiba codada sanders ayaa iminka ku guulaystay lix ka mid ah toddobadii gobol ee ugu dambeeyey ee lagu tartamayey clinton ayaa wax hadala oo rasmi ah aanay ka jeedin markii laga adkaaday hase yeeshee qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ayay uga hambaliysay sanders
guddiga midooda yurub ayaa la filayaa in maanta uu shaaciyo laba qorshe wax looga qabanayo qulqulka muhaajiriinta magangelidoonka ah ee yurub soo gelaya warbixinno ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta midooda yurub ee bruseles ay shaaca ka qaadi doonaan qorshe isbeddel weyn ku samayn doona xeerka dublin xeerka dublin ayaa dhigaya in qofka qaxootiga ee yurub soo gelaya uu magangeliyo ku leeyahay dalka u horeeya ee uu ka soo galo hase yeeshee labada qorshe ee la filayo in maanta la shaaciyo ayaa mid waxa uu wax ka beddelayaa xeerkan islamarkaana uu qasab ka dhigayaa in dalalka midooda yurub ay qaybsadaan muhaajiriinta qorshaha labaad ayaa ah in gebi ahaanba la baabi'iyo xeerka dublin islamarkaana qaxootiga ay si siman u qaybsadaan dalalka midooda yurub xeerka dublin ayaa la rumaysan yahay inuu culays weyn saaray dalalka griiga iyo talyaaniga oo ah dalalka ugu horeeya ee muhaajiriinta soo gelaya yurub ay yimaadaan
ra-iisul wasaaraha iceland guun lawson ayaa waxa uu sheegay inaanu iscasilin sidii horeba loo shaaciyey laakiin uu soo jeediyey oo keliya in wakhti cayiman xafiiska uu sii hayo guddoomiye ku-xigeenka xisbigiisa shaacintani ama arrintani ayaa waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha gelinkii dambe ee shalayta oo talaado ahayd iyadoo iclaamintaasi lagu sheegay in singmondor david galson uu sii ahaan doono guddoomiyaha xisbiga progressive barty gelinkii hore ee shalay ayaa wargeyska panama papers uu qoray maalgelino la qariyey oo aada u saameeyey tujaariin iyo xidigo caalamka ah dukumenti la baahiyay ayaa wuxuu sheegayaan afada gunlakson oo la yidhaahdo anna balsidator ay iyadu leedahay shirkadda
maxkamad ku taala dalka jabaan ayaa diiday inay hor timaado go-aan ay maxkamadda hoose ee dalkaasi ku ogolaatay in dib loo shaqogeliyo laba warshadood oo farsamada nukliyeerka ah maxkamadda sare maxkamadda sare ee fukuwako ayaa maanta oo arbaco ah xukuntay in qeybta koowaad iyo tan labaad ee warshada ku taala sandaay ay sii ahaadaan kuwa shaqaynaya dadka degaanka ayaa sanadkii hore maxkamadda ka xareeyey dacwad ay ku dalbanayeen in xarumaha nukliyerku ay sii ahaadaan kuwo aan shaqaynayn iyagoo ku doodaya in la dhaylsaday khasaaraha ka dhalan kara warshadaha haddii ay dhacaan volkaano amaba dhulgariir qaybo badan oo ka mid ah warshadaha nukliyerka ee dalka jabaan ayaa xirnaa tan iyo wixii ka dambeeyey dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay sanadkii laba kun koob iyo toban ee khasaaraha gaarsiiyey warshadaha hubka nukliyerka warar ku saabsan soomaaliya ayaa inoo soo socda hasaatee aanu ku horeyno sweden magaalada stockholm ee dalka sweden waxaa ka socda shir ay wada leeyihiin dalalka deeqda bixiya iyo kuwa deeqda la siiyo oo ay soomaaliyana ka mid tahay shirkan oo raacsan hiigsiga cusub amaba new dealka ayaa maxamed cabdi sandheere uu faahfaahintiisa waxa uu ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cali caynte bismillahi raxmaan raxiim maxamed shirkan ujeedadiis waxay ahayd waxaa isu yimid waxaa loo yaqaano xoghaynta caalamiga ah ee bahwadaagta new dealka waxaa loo yaqaano dalalka new dealka ku shirkoobay oo ah deeq bixiyayaasha iyo dalalka deeqda qaata oo nidaamka new dealka ka qayb galay ayaa isugu yimid sanadkiiba mar buu dhacaa waxaa dib u eegis iyo qiimeyn lagu sameeyaa new dealka hab same usocodkiisa caqabadaha ka hor yimid fursadaha ka jira waxyaabaha laga bedeli karo ayaa maaragtay lasaga wareystaa dabcan annaga marka loo fiiriyo dalalka hadda new dealka hirgeliyey annaga waxaan naha dalka keliya oo boqolkiiba boqol sidii loogu talagalay u hirgeliyey dalalka nala mid ahoo liberia iyo siraleon iyo east timor iyo iyagoo new dealka qeyb ka qaatay afghanistan cid sida annagu boqolkiiba boqol aan u qaadanay u qaadatay runtii ma jirto marka si gaara ayaa naloo fiiriyaa marka laga hadlayo new dealka waan gartay new dealku xilli go-aan miyuu leeyahay marka loo eego waddan kasta
caadi ahaan markii hore oo la naqshadeynayo new dealka oo dalka koonfurta korea lagu saxiixayo sanadka labada kun iyo tobanka qaabka loo sameeyey wuxuu ahaa in muddo saddex sano ah uu dal walba marka hore saxiixo kadibna uu cusboonaysiiyo saddex sano walba markay u dhamaato marka naqshadiisana waxaa kamid ahayd inuu shan khaanadood leeyahay khaanad walbana arrin gooniya looga hadlo masalan khaanada koowaad waxaa looga hadlayaa siyaasada loo dhan yahay midda labaad amniga ayaa looga hadlayaa midda saddexaad cadaaladoo kale looga hadlaya midda afraad dhaqaalaha midda shanaadna dalku siduu dakli u heli lahaa iyo adeegyada bulshada ayaa looga hadlaya marka annagu saddex sanaan saxiixnay oo ka bilaabanaysa bishii sagaalaad labada kun iyo saddex iyo tobankan brussels ku saxiixnay dowladdu ay ku saxiixday waxay ku eg tahay bisha agosto sanadkan labada kun iyo lix iyo toban saddexdii sano bilowga ahayd waan gartay markaa soomaaliya maxaa u qorshaa adoo u eegaya wadamada kale iyaguna new dealka maaragtay hirgelinayey iyagu dib ma u cusboonaysiiyeen soomaaliyase maxay ka damacsan tahay marka uu dhammaado heshiiskan hiigsigu dabcan dal walba isagaa u madax banaan inuu hiigsiga cusub ama new dealka ka qayb galo iyo inaanu ka qayb gelin iyo inuu saxiixo iyo haddii muddadii bilowga ahayd ay dhammaato uu cusboonaysiiyo in kale annagu dowlad ahaan go-aanan gaarnay go-aankan gaarnana wuxuu yahay in marka uu agosto dhaco haddii aan laydmo aanan cusboonaysiinin balse aan ku bedelno qorshaha horumarinta qaranka oo hadda wasaaraddeena ay ka shaqeynayso kaas oo noqon doona ahamiyadaha hortabyada leh ee ku qoran ay yihiin kuwa laga soo dhiraandhiriyey wadatashi qoto dheer oo lala yeeshay dadka soomaaliyeed gobolada dalka oo dhan lala yeeshay kaas in lagu bedelo laakiin haddana kama maarano in aan bahwadaagta adduunka aan qeyb ka ahaano gaar ahaan deeqbixiyaasha kama maarano maxaa yeelay marka xitaa qorshaheedna qaranka aan miiska soo saarno dhaqaalaha qorshahaas ku baxaya saddexda sano ee soo socota dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed kuma filna waxaan u baahannahay in nalaga taageero si marka aan taa u helno waxaan ogolaanay inaan qeyb ka sii ahaano waxa loo yaqaano mabaadi'da bahwadaagta oo ah mabaadi guud oo hagta hiigsiga ama new dealka mabaadi'da lagu hago mabaadidaas waxaa ka mid ah deeqbixiyayaasha iyo dadka deeqda la siiyaba in ay ay isla xisaabtamaan oo ay ku xisaabtamaan wixii laysi siiye meelahay ku baxeen iyo siday u baxeen iyo wax lamid ah marka mabaadidaas waa ogolnahay inaan sii hayno laakiin waxaan bedelnay dokumentigii lagu wada shaqeynayo oo ahaa compact waxa loo yaqaan oo soomaaliya loo saxiixay annagu qorshaha qarankan ku bedelayna haddii aan la idmo marka rajada aad ka qabtaan in bulshada caalamku idinka dhegeysato inaad joojisaan hiigsigii amaba new dealkii oo qorshaha qaranka aad intaad bilowdaan islamarkaana laydinku maalgeliyo runtii darajo fiican aan aan ka qabnaa dabcan dal madax banaanaan nahay waan u madax banaan nahay ikhtiyaaraadka aan samaynayno waan u madax banaan nahay laakiin saaxiibadeen deeqbixiyayaashu way ogyihiin in dal walba isaga ay u taallay inuu wadadiisa jeexdo na wadadan qorshaha qaranka iyo samayntiisa annagaa jeexanay waxaanan ku salaynay saluug guud oo dadka soomaaliyeed iyo madaxdoodu heer federaal iyo heer goboleedba ay hiigsiga cusub ama new dealka ka qabeen ayaan ku salaynay annagoo taa ka anba qaadeynaan waxaan marka miiska soo saaraynaa dukumenti aan isleenahay wuxuu ka tarjumayaa yiridiilada ummadda soomaaliyeed taageeranaynaan ku helno aadaan ugu rajo weyna haddii aan la idmo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cali cayinte isagoo jooga sweden ayuu wuxuu u waramayey maxamed cabdi sandheer oo washington jooga
ciidamada dowladda soomaaliya oo ay u weheliyaan ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amsom ayaa maanta waxaay la wareegeen gacan ku-haynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale ciidamo iyana soomaali etoobiyaan isugu jira oo ka soo dhaqaaqay degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa dhaqdhaqaaq waxaay ka wadaan deegaanada dhinaca xeebta ee shabeellaha dhexe iyaga oo ku wajahan magaalada cadale qabshada degmada aadan yabaal ee ciidamada dowladda ayaa wariyeenna maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay maxamed muumin cilmi oo loo yaqaano sanay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgalka walaal horta waad mahadsan tahay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom saacadaha hadda aan kula hadlayo waxay gacan ku-hantooda ay la wareegeen degmada aadan yabaal howlgalkaas waa howlgal soconayo waxaan dhihi karaa marka aan ku xaqiijin karaa in maaragtay howlgalkaas lagu qabtay saacadda hadda aan kula hadlayo degmada aadan yabaal waa gartay marka magaalada ma dagaal baad ku qabsateen mise waa waad iska gasheen waad ogsaantahay ciidanka dowladda iyo kuwa amisom iskarabsanaha ma jiro maanta xoogag al-shabaab ahoo la dagaalamaa marka oo iska tagay ciidanku maahayna ma jirto meel ciidanku horimaad iyo iska horimaad iyo yani wax iska caawinaha weli maysan la kulmin howlgalkiisiina ciidanku ku socdaa waa gartay ciidankan aadan yabaal galay waa kuwii ka soo dhaqaaqay deegaanka maxaas iyo dhinaca gobolka hiiraan sooma ha waxaa kaloo jira warar sheegaya in ciidamo iyana ay kasoo dhaqaaqeen etoobiyaan iyo kuwo soomaali isugu jira deegaanada dhinaca ceelbuur xigta galhareere jacar kuna soo jeeda dhinaca cadale iyagoo kuwa dhaqdhaqaaqooda maxaad kala socotaa walaa horta howlgalku waa howlgal guud oo soconayo si kooxaha naarigagixisada sharwadayaasha dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku ah looga soo afjari lahaa meelaha barakatiriska ahay ay ka samaysteen fadhiisimada sidii looga fadhiisimadooda looga burburi lahaa ay ku howla yihiin ciidanku gaar ahaan aagga bari ee dhammaan deegaanada ay uga sugan yihiin ma jirto meel fadhiisin weyn oo maanta lagu tilmaami karo waxaa ka jirtay aadan yabaal degmooyinka ay gacanta ku haayaan shabaab marka magaalada aadan yabaal sidee looga soo dhoweeyo ciidamada dowladda galay shacabkii deganaase ma ka qaxeen mise weli way degan yihiin oo maadaama aan lagu dul dagaalamin guryahooda iska joogaan wala horta waad mahadsan tahay taas hadaad wax iga weydiido weli maansan la gaarin soo dhoweyntii shacabka iyo in isdhexgalaan ciidanka howlgalaya iyo shacabku weli waxaa soconayo howlgalkii ciidamadu ay howlgalaayeen marka la wareegitaanka iyo maaragtay hadda degmada aadan yabaal lala wareegay ayaa keliya hon kuu sheegaya maayna ma jirto shacabku maanta ma jeclo cadowga inuu ka dabaqaco laakiin wuxuu doonayaa cid badbaadido guryihiisiiuu joogaa dhibaatana hadda ma haysato ciidamaduna hadda way gaareen laakiin ma jirto shacabkii iyo ciidamadii inay isdhex galaan ee weli waxaan wadnaa howlgalkiiyo taas dib aan kasoo sheegi doona
kaasina wuxuu ahaa maxamed muumin cilmi sanay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee dowladda soomaaliya waxaa uu warramayey maxamed colaad xasan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo ay tahay markii ugu horreysay oo uu booqasho rasmi ah ku taga faransiiska ah ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi francois olan oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra madaxweynaha kenya ayaa waxa uu sidoo kale la kulmay shirkadaha iyo ganacsatada faransiiska qaarkood taas oo ah tallaabo ay labada dhinac ku doonayaan inay kusii xoojiyaan xiriirka iskaashiga ka dhexeeya gaar ahaana dhinaca ganacsiga iyo sidii loo ballaarin lahaa haddaba ibraahim xasan daandure stuudiya la fadhiya ayaa khadka taleefonka ee magaalada baris waxa uu kula xiriiray agaasimaha rugta ganacsiga ee gobolada waqooyi bari ee kenya cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo loo yaqaano cabdiraxmaan cuyuun oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha kenya waxauna ka waraystay booqashadooda wallaahi madaxweynaha wuxuu yimid maalintii axadda buu yimid isniintii wuxuu la kulmay ganacsatada dadka wax kasoo dhoofiya kenya iyo dadka iyo dadka faransiiska wax soo dhoofsado dadkaa buu la kulmay muxuu kala hadlay wuxuu kala hadlay kolleyba in ganacsiga la kordhiyo ganacsada kenyana ay ballaariyaan wixii ay u dari jireen faransiiska balance of trade maarata maarata meesha aga dhaco maadaama hadda baya maaragtay xagga ganacsiga xagga faransiiska uu maaratay hadda u badan yahay maarata inaan faransiiska inaan wax badan waxbadan kasoo qaadano ma garata isku dhelitir xagga ganacsiga marka qaybihii uu la kulmay maxay ka yidhaahdeen hadalkiisa aad bay isoo dhaweeyeen horta waxaa jira shirkado weyn oo faransiis oo aad ugu riyaaqay oo inaan kenyaga la ganacsano aad baan u dooneynay sanooyin badan madaxweynahana de si wacan buu usoo dhaweeyey wuxuu yidhi waa nin baahannahay inaad kasoo qayb gashaan dhismaha kaabayaasha wadanka kenya ma garanta cabdiraxmaan cuyuun marka qeybaha ganacsiga ee la hormarinayo ee laga hadlay ma qaar ku koobana xagga wax soo saarka dhinaca beeraha mase qeybo kalea ku jira wallahi qeybo kale waaweyn baa ku jira xagga maaragtay korontada waad ogtahay madaxweynaha kenya baa markuu doorashada soo gelayay wuxuu ballan qaaday in iskoolaha maaragtay wadanka inuu inuu ka hirgeliyo maaragtay internetka faransiiska waxay ku caawinaysaa wadanka kenya mashruucii iskoolada lagu hirgelin lahaa internetka caruurta lagu bari lahaa internetka ayaa maaragtay ayaa faransiiska waxay ballan qaadeen inay kun macalimiin ka badan inay tababaraan sifa markaa kacadi loo hirgeliyo mashruucaas ayta ugu horumaro ma garat ballanqaad buu usuubiyey inay nairobi imaadaan waktiga ugu dhaqsaa badan ma garat marka kulankaasi ma wuxuu ku koobnaa shirkado gaara mase shirkadaha faransiiska oo dhan ayuu saameeyey dallada ay ku buhoobeen shirkadaha ganacsiga faransiiska ee la yidhahdo medes international xaruntooda xaruntooda ganacsiga baa shirka lagu qabtay ganacsatada hoos yimaado faransiiska dalada oo dhan baa kasoo qayb galay kuwa xagga korontada kuwa xagga maaragtay i c t maaragtay isgaarsiinta kuwa maaragtay ayakana maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha dhiso infrastructureka dhammaan way kasoo qabsadeen ma garata dekedaa la dhisayaa lamu lapset project baa jira mambaasa lafteeda deked in la balaariyey baa yaa la filahayaa marka madaxweynaha kenya markuu dhamaysto booqashada uu ku joogo faransiiska ma jiraan dalal kale uu booqan doono ha dambure wuxuu booqanayaa maalinta khamiista subax wuxuu booqanayaa magaalada berlin wadanka german sida halka oo kale wuxuu la kulmayaa ganacsatada german commerce and industry wuxuu la kulmayaa shirkadaha weyn ee germanka ee maaragtay xagga korontada iyo shidaalka iyo kuwa kaabayaasha dhaqaalaha
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha rugta ganacsiga ah ee gobolada waqooyi bari dalka kenya ibraahim maxamed cabdulle oo loo yaqaano ibraahim ciyuun oo ka mid ah wafdi la socda madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaata oo booqasho ku jooga dalka faransiiska ugu warramayay khadka taleefanka ee magaalada baris
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington somalilan waxaa booqasho ku jooga wafdi ka socda dowladda masar oo uu hogaaminayo kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ee arrimaha afrika wafdiga oo ka kala socda in ka badan shan wasaaradood ayaa kulamo la yeelanaya mas-uuliinta somalilan iyagoo islamarkaasna booqasho ku tegay magaala xeebeedka berbera islamarkaasna lagu wado in maalmaha soo socda ay heshiis isfahma ay la seexdaan qaar ka mid a wasaaradaha somalilan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan axmed aadan ismaaciil ayaa wariyaheena v o a ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac wuxuu uga warramay ujeeddada booqashada wafdigan
waxay ahaayeen wafti weyn oo ballaaran oo ka socda dowladda masar waxay ka koobnaayeen afar iyo toban xubnood ayay ka koobnaayeen waxaana hogaaminayay safiir maxamed idriis oo ah kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ee arrimaha afrika waxaa ku jiray safiirka isaga laftiisu masar ee soomaaliya ee fadhigiisu iyo nairobi runtii wafdigaasi ka koobnaa afar iyo tobanka xubnood waxay iskugu jireen dhowr wasaaradood oo kala duwan ayay ka kala socdeen qaar waxay ahayn wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasaaradda beeraha wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasiir waa dhinacyo kala duwan markaynu ka hadlayno de wasaaradaha kala duwan iyo weliba tirada intaan la eegay tobanka ka badan maxay tahay ujeedada wafdiga intan la eegay somalilan u yimaadeen runtii ujeeddadani safarkan wuxuu dee daba socday kolley dadaal xukuumadda somalilan ay gashay oo ahayd inay soo noolayno xidhiirkii soo jiraynka ahaa ee ka dhexeeyey somalilan iyo dalka masar runtii safare hore oo jira wasiirkii hore arrimaha dibadda uu tegey wasiirkii caafimaadka ee dhowaana somalilan xaglo toosan uu dhowaan tegey iyo wasiirka maaliyadda oo iyaduna markaa wasiirka waxbarashada ahayd hore uu tegey safaro wufuud somalilan oo tegey iyo qaar halkan yimi oo ka socda dalka masar ayuunbay daba socdaan un ah oo ah in la xidhiir la xoojiyo xidhiirkii labada dal ee somalilan ka dhexeeya islamarkaana kor loo qaado arrimaha iskaashi ee labada dal ka dhexeeya ee sida wasaaradaha kala duwan ee ay ka socdaan oo kale ee dhigooda soomaliya inay ka caawiyaan wixii capacity buildinga ama ay xoojiyaan awoodda aqooneed iyo iyo farsamaba ee wasaaradahaasi ay u socdaan hadda waxay ku sugan yihiin somalilan tan iyo shalay tole waana wafdi dee tiro badan oo qaybaha kala duwan iyo wasaaradaha aad soo tilmaantay ka kala socdaa maxaad ka wada hadlaysaan somalilan iyo maxay ka wada hadlayaan wafdigan se ilaa hadda maxay kulama yeesheen ama aad ka wada hadasheen horta runtii waxaa u qorshaysan inay dhowr wasaaradood oo ay arkaan oo ka mid ah wasaaradaha dalka somalilan shalayto markii ay yimaadeen wafdigu xalayba kulamadoodii way bilaabeen oo wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga way arkeen runtii waxaa kaloo u qorsaysan inay arkaan wasaaradda arrimaha dabadda iyo iskaashiga caalamiga oo maadaama wafdiga badidiisa qaarkoodna ay ka koobeen ilaa afar xubnood ay ka socdaan arrimaha dibadda laftooda waxay doonayna inay iyagana gaar noo arkaan wasaaradda arrimaha dibad ahaan ganacsigii caafimaadkii way arkayaan xanaanada xoolaha way inay la kulmaan waxbarashada wasaaradda howlaha guud iyagoo ogaanaya markaasi inay xog u noqdaan ama xoga noqdaan baahiyaha ka jira iyo meelaha daldaloolada ama dee ka dabacsantaha ee wax ka caawin karaan ama la iska kaashan karayo waxaa taa weheliya inay m o u ama isfaham iskaashi ay wada seexdaan wasaaradda beeraha iyo ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga iyo kalluumaysiga inuu ku jiraan iyagana u malaynaya marka wafdigu maanta berbere ayay ku maqan yihiin oo halkaasi soo eegayaan la soo kulmayaan maareeyaha dekedda berbera iyo islamarkaana haamaha kaydka ee shidaalkana way soo eegayaan waxay kale soo eegayaan ciidanka ilaalada xeebaha iyo guddoomiyaha ay kulan la soo qaadeen ee markaa markay soo noqdaan beriddu waxay bilaabayaan kulanadii wasaaradda intaanay bixin ay dhigooda ahay la yeelanayaan sen ka warqabna somalilan hadda way shan iyo labaatan jir sana tan iyo waqtigaasi dowladda masar sen ka warqabnay si xoogan waxay ka mid ahay dowladaha aan ugu heelanayn qadiyadda madax banaanida somalilan hadda wafdiga intan leeg baa jooga maxaa isbedelay horta runtii dalba meel buu marayay ama fahamka qadiyadda madax banaanida somalilan iyo soomaaliya waxay siday iskugu darsameen ama israaciya israaceen waxyaaba badan baa qaarkood dee ka yaraa ay fahamkooda aanu fiicnayn waxaa laga yaabaa dee inay dana gaara dowladaha qaarkood ka leeyihiin ama iyagoo laftoodu cabsi ka qabaan oo ay u arkaan in kalagol loogu dhigay inaanay ka noqosho ahayn dadkii israacay midowgii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii julaay koodeedii marka waxaa laga yaabaa dee runtii bisaylku marba meel buu marayay marba heer bay isqadiyadda madax banaanida somalilan maraysay maalmaha jira qaarabkood baa jira aan baasaboorka somalilan lagu tegi jiro imika ogolaaday marka waxaad u malaynaysaa dee inay soo fahmayso qadiyaddii madax banaanida somalilan inay xaq u leeday ka tashiga aayahooda inay xaq u leeyihiin inay soo fahmaysaa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaabaa dee inay isku doonayso ama isku taxalujisay bal inay wax ka ogaato qadiyaddan madax banaanida somalilan iyo soomaaliya runtii dowlado badan oo aan u malaynayo dee kolayna inay masarna ku jiri karto waxay dee khaati ka taagan yihiin waxa weeyaan nabadgelyo la-aanta ama xasilooni darrada ka jirta caasimada soomaaliya ee ahayd inaan ilaa hadda aan lagu soo dabaalin dadaal kastaba la geliyey waa laga yaabaa inay sameeyaan baaqyo hore oo dowladda somalilan iyo wasaaradda arrimaha dibadduna ka howlgashana waxaa jirta in dowladaha aanu sini qadiyadiina uma dhegnuula bal inay fahmaan marka ugu horeysa waxyaabihii humanitarianka ama iskaashiga ha noqoto ama caawinooyinka ha noqoto humanitarianka inay dee iyo ku xulin arrin siyaasadeed ku xulin qadiyadda madax banaanida somalilan dadka ayay u taallaa go-aankana go-aan shacab u aha marka inaanay ku qaldin taas waa laga yaabaa marka inay fahamto iyo dadaal xukuumaddu u dalaashay si loo soo celin lahaa xidhiirka
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan axmed aadan ismaaciil oo u warramayay wariyeenna hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwaac haatanna dhegaystayaal waxaan idinku nasinaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan galabta idiin hayno
Oh.
mar kale galab wanaagsan codka macaane dhegihiinna kusii dambeeyana wuxuu ahaa fanaanka seer maxamuud cumar waxaad u diyaargarowdaan qeybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijka wada sugaysaan ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hores waxaad kusoo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban
ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo barni sanders oo dhinaca dimuqraatiga ayaa ku guulaystay doorashadii ka dhacday gobolka wisconsin oo ay dhibco badani ay kaga adkaadeen musharaxiintii la tartamayey cruz iyo trump cruz ayaa waxaa trump uu kaga adkaaday afartan iyo siddeed iyo soddon iyo shan waxaana guushiisaasi uu ku macneeyey mid wax weyn ka bedeli doonto tartanka senatarkan laga soo doorto gobolka texas ayaa si kastaba ahaatee in ka badan laba boqol ka dambeeyey tartanka dhinaca wufuudda dooranaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga ah u matalayay doorashada guud ee maraykanka guddiga midowda yurub ayaa la filayaa in maanta uu shaaciyo laba qorshe oo wax looga qabanayo qulqulka muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee yurub soo gelaya warbixinno ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta midowda yurub ee bruseles ay shaaca ka qaadi doonaan qorshe isbeddel weyn ku samayn doona xeerka dublin xeerka dublin ayaa dhigaya in qofka qaxootiga ah ee yurub soo gelaya uu magangelyo ku leeyahay dalka ugu horeeya ee uu kasoo galo hase yeeshee labada qorshe ee la filayo in maanta la shaaciyo ayaa mid waxa uu wax ka bedelayaa xeerkan islamarkaana uu qasab ka dhigayaa in dalalka midooda yurub ay qaybsadaan muhaajiriinta qorshaha labaad ayaa ah geb ahaanba in la baabi'iyo xeerka dublin islamarkaana qaxootiga ay si siman u qaybsadaan dalalka midooda yurub
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed imaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa ku tallaabsatay horumarro muuqda oo xagga waxbarashada caafimaadka iyo dhismaha magaalooyinka ah sidoo kale dad badan waxay u arkaan in gobolku uu ka wanaagsan yahay wax badan sidii hore dhowaan ayaa lagu soo biiriyey gobolka ama lagu soo kordhiyey degmooyin dhowr ah horumarkaasi dad badani waxay u arkaan in aan loo qaadan karin horumar buuxa iyagoo sababna uga dhigaya xadgudubyo weli loo geysta xuquuqda aadanaha haddaba xubinta doodda ayaanu ku eegaynaa su-aashuna waxay tahay soomaalida gobolka ma u wada muuqdaa horumarka deegaanka soomaalida etoobiya uu gaaray mise waxaa jira waxyaabo ka dhiman oo aasaas u ah horumarkaasi dooda waxaa ka qaybgalaya cali xuseen xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka iyo cabdi yuunis cumar oo isna ka mid a waxgaradka gobolka marka hore waa idin salaamay waxaan rabaa su-aasha ugu horeysa inaan siiyo cali xuseen xasan walaalay wixii horumara horta mar kasta waan soo dhaweynayaa aniga dhankayga laakiin hade wixii waxyeelo ah ma qofka bini aadamka nafta bini aadamka wixii waxyeelo ku ihi mataqaanay hade waa in laga danqado oo looma adkeysan karayo wadanka wadanka abaaraa ka jirta waxyeelaa ka jirta waxyeeladii waa la qarinaya horumarkiina waa lasoo sheegaya marka hadii mataqaanay waxyeeladii la qariyo horumarkii lasoo bandhigo oo dadkii la waxyeeleynayo horumarkii cidda u aayeysa ee mataqaanay horumarkii ku farxaysa ee horumarkii u yaalla waa waa xagee loo doonaya dadkiina goday ku wada suraan
waa kugu soo noqon doonaa haaye cabdi yuunis
waan salaamayaa voiceka waan salaamayaa soomaalida ay dhegeysanaysa oo dhan anugu waxaan ku dhashay magaalada jigjiga kun iyo sagaal boqol afartan iyo kowdii baan ku dhashay waxaan jira toddobaatan iyo shan bay taagan tahay intii aan ka maqnaa mahe inteeda cimrigayga waxaan kusoo qaatay halkaa maalinba maalintay joogtaba waan la socday tallaabo ee qaadaba waan waan la socdaa waxaan sheegayaa maanta horumarka la gaadhay weligii hore looma gaadhin dibna in loo gaadhay oo maranin maayo sababtu waxa weeye horta haddaan in yar inaga siiyo dhulka etoobiya sida uu yahay sagaal dawladood baa united state oo kale ku noqday sida ameerika oo kale sagaalkaa state waxaan nahay dhulka ugu hal dhul unba iga weyn si- sideedda kale waan ku dhul weynahay oromun baa iga dhul weyn inta kale anaa ka dhul weyn waxay ka kooban tahay sagaashan milyan etoobiya waxaan nahay qowmiyadda saddexaad baan nahay bal horta soomaalida ee dibadda joogta waxaan ka dhaadhicinayaa dhulka aan haya cadadkiisa iyo tirada aan ahay anigu kolkaan soomaali etoobiya ahay waxaan leeyahay intaa ay sidaa ahayd wax muuqda oo laga qabanaya horey looga qabtay ninkan ka hor madaxweynahan cabdi maxamuud cumar ka hor ma jirin baan leeyahay waa wax la taaban karoo la arki karo waa biyihii waa iskuulkii waa caafimaadkii waa dhakhaatiirtii waa shaqaalihii ma waxaad aragtay soomaali oo dhan jaamacadda soddon iyo lix baa kasoo baxaysa kun ayaa dugsiga same kasoo baxaya qabridaare shalay ma lahayn dugsi sare ma lahayn jigjigay iman jirtay intay ka timaado qabridaare tuulo aan nal iyo biyo lahayn la heli maayo ceelal baa la wada qoday wadooyinkiibaa la wada gaarsiiyey qorax soo baxday ninna sacab ma saari karayo wadankani w- waa xagga waa la hormariyey Ka waa kale mahadsanta weyna- waa kugu soo noqon doonaa haye cali xuseen een, cabdiyoonis waa nin sida uu sheegay ka yimid jigjiga deegaanka kusoo koray yaqaana nin oday ah horumarkaas uu sheegay adiga ma kuu muuqadaa Een, maxaadse ugu arkaysaa horumarkaasi inuu yahay mid aan micno ku fadhiyin Een, horta waxaa geedka nimba dhan buu ka taagan yahay kowda Een, horumarku nimba sibuu arkaa horumarka horta waxaa ka horeysa nabad ma la helay mise maasuqa ma lala dagaalamay ma dhammaaday Een, qofku marka uu naftiisa u nafiso uu nabad helo ama maasuqii la waayo waxi uu naftiisa u- uu arka marka uu ku farxay laakiin qofkii oo nabad haysan mise maasuqii uu sii u jiro dadkii la xidayo codkaaga Een, kor u qaad walaal dadkii dadkii la xidayo dadkii la masuqmaasuqayo dadkii la masabidayo Een, horumar kasta haddii la sameeyo qof god qof jeel ogaadeen ku jira muxuu horumarka ka ogyahay muxuu ra- horumarka ugu filan yahay Een, laakiin maisku raacsannahay in horumar gobolka uu ka jiro adig kolley taas haa waa is- isbedel waa dhacay oo taas waa soo dhaweynaya laakiin wi- musuqmaasuqi weli ma laga horumarin oo musuqmaasuqi sidii buu u jooga musuqmaasuqa haddii lala dagaalamo horumarkii wuu saldhigaya laakiin musuqmaasuqa haddii joogo horumarkii waxba ma ku yaallo maxaa ka mida musuq maasuqa tusaale ah musuqmaasuqa waxaa kamid a dadkii in la iska xido in la iska kursado in mataqaanaaye qofki xukunkii laga fiirsanin in qofki intii lasoo xido kolkaaba xukun lagu dhejinayo inaan wixii mataqaanaaye la saldhigin oo ay intii la isla laga baaraan daba kadib marka daba meel lagu salayn inay hadda tusaale ahaan november bishi two thousand fifteen cunug yar oo walaalkay ah oo afar iyo toban sano jira ayaa waxaa laga soo qabtay nogob meel la dhaha siraagole cunugii waa lasoo qabtay fiiqaa lagu soo xidhay cunugii l- shan habeen markuu meesha ku jiro xukunaa lagu dhajiyey jeel ogaadana lagu tuuray waa afar iyo toban sano jira afar iyo toban sano qof jirana sharciga islaamka iyo ka bini aadamku midna ma qabanayo waxa lagu soo eediyena ma jirto waa masabid iyo been waa musuqmaasuqa qayb kamid a waa qof reemiya oo abaari hayso oon cidi caawin ilaahay mooye oo xoolihii uu ku noolaa abaari ka dhamaysta oo ka fadhfadhiya oo naftiisii haddana loo dhibaataynaya haddii horumar la sameeyo muxuu ugu filaya qofkaas Een, haye cabdi yoonis een, horumar waxa uu leeyahay cali waa la sameeyey laakiin horumarkii wuxuu leeyahay wax badan oo aan wanaagsanayn oo kalaa ku hoos jira haye hor horta een, ilaahay unbaa wax walba dhammayn kara oo ilaahay unbaa awooddaa leh nabad waan haynaa shalay tole waxaan la dagaalamaynay nabadiid buu ahaa lama mari karaynin id ka tagto jigjiga goday baad sheegaysaa iyo dhagax buur lama gaari karaynin maanta wadadii ilaa goday ilaa dhagax buur ilaa jigjigay tahan tahay habeen madow baa la soconayaa nabadi waa taa banaankaan seexanayaa nabadi waa taa afartan ilaa soddon iyo shan kun oo ciidana baa qoran oo guri guri iyo albaab albaab u jooga oo uu hormuud u yahay ninka la yidhaha janaka la yidhaha cabdiraxmaan cabdilaahi buraale waa waa booliska nabadgaarka ah booliska kalena waxaa haysta nin la yidhaha cabdixakiim maxamed baaji xuseen waa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya oo dhan nabad baa lagu hurdaa nabadna waa lagu seexdaa nabad taa iyada isweydiin maayo nabad inay jirto sida horumarkuwa ma jireenba haddaan nabadi jirin marka nabad la helaa horumar la helaa waxa soo hadhay xabsiga iyo xadhiga waxa keenaya xabsi iyo xadhig halkan aan taagannahay america wuu jiraa xabsi iyo xadhigba wuu jirayaa waxa keenaya nin baa odhanaya ninkan baa dembigan galay maxkamadii uu markhaati kaga furi isagiiba kusoo oogi ninbaa kusoo oogi maxkamadii caalimulkeyb ma aha oo waxa calooshiis ku jira garan maayo ninkani markhaatikii markii la keenay ee lagu soo ogo kiiskii way xukumi taa iyada xukunkaasi wuu dhacayaa laakiin waxaan saarayaa ninka soomaaliga ee bini-aadmiga ee muslimka ah ee nin soo askarteynaya aan waxba qabin waa haddayn waxba qabin hadduu wax qabada uu qabaaba oo taasi kiiskaasi hadaba male hadduunan dembi lahayn siduu inaad sheegaya ay tahay uunan dembi lahayn dee nin unbaa kasoo sheegay e oo waxaan keenay eh dawladdu intay seexatay yarka halkaa jooga afar iyo toban jirkaa soo qabo oo xig ma keenayso waxna ku fali maysa xadhigiisa waa afar iyo toban sano u jiraa baadiyu ku nool yahay nog wuxuu ku nool yahay nogob garbuu joogaa yaa ogba inuu nool yahay iyo inuu jirin iyo inuuna jirin ninka soo sheegay haye ee wax cali ka xuseen.
keenay Ha.
waa kaas haye cali xuseen
de qofkii markii ay saarta haddii la ogaaday oo lasoo qabtay waa afar iyo toban sano jira walaalka ibraahim xuseen xasan aa la dhahaa marka qofkii markii lasoo qabtay ee kii qaacinka uu soo qabtay magaaladii la keenay magaaladii dad sharciga yaqaanaa jooga boolisaa jooga odayaal iyo cuqaalaa jooga waxgaradaa jooga wadankan awal hore odayaal kusoo dhaqnaa dawlad horta ka hor ma la arkin hadda waxoogaa cad ila ka hor dadku way iska liiteen runta markii la sheegay been ma la sheegay maogta hadda laakiin dadkii waayo aragnima usoo kordha qofkii markii magaaladii la keenay ee booliskii la keenay ee maxkamadii la keenay da-diisii la arko ee qofkii dhalay uu daba socdo ee kii ula dhashay daba socdo inay intii la baxnaanyo la dhawo qofkan hade xukunkani maba u qalmi karo oo qofkan xukunba ma ku dhici karee Een, qofkan sida uu yahay xorriyadiisa ha loogu soo celiyo ha la sii daayo qofkii jirdilka u geystay ee masabidkan iyo beenta soo sameynaya ha lo- sharciga ha loo keeno waa mid marka aduma waxaa ka hadlaysaa hal dhacdo oo qof walaalkaa ku dhexda mise waa mid guud ahaan gobolka ka jirta een, sheekada aad Marar- ka hadlaysid maya marar badan way ka gu- guud ahaan gobolka waa ka jirta waa mahadsantaa een, haye cabdi yoonis een, maadaama horumarkii aana su-aal hadda muran badani ka taagnayn oo ay muuqato in horumar badan meesha ay uu ka jiro een, laakiin cabashada cadaalad darrada iyo xukunada noocaas oo kale ah ay weli muuqdaan maxaa u aragtaa xalka een, dadka Xalku- gobolkuna ay ku qanci karaan een, horumarkana ay dadku ugu farxi karaan oo ay qayb uga noqon karaan horta eh, meel wax laga qabanayo haddii shaqaba la qabanayaba oo ninku shaqaba qabanayo way imanaysaa eh, eh, xarig ku imani il baa iman xarig baa imani waxaan ognahay maraykankan aan maanta joogno nin baa lagu xukumayaa life sentence nin baa dishay baa laleeyahay life sentence labaatan sano markuu ku jiray baa la baarayo d n a waxaa la eegayaa waxaa leeyahay khalada lagu xido oo oo, eh, dembiga maadkelin adigu waxaan odhanayaa eh, eh, ha laga fiirsado iyada lafteeda eh, ku dhegi maayo oo eh, sida aan sheegay dee melba way ka dhacdaaye waxaan leeyahay un ha la baaro sidaan uu sheegayo in la baaro oo eh, eh, waa tala hadda tani waa Waa tala mahadsan dood tahay.
maaha in la baaro oo intii la baaro oo wa- waxaan ma galay mise ma gelin eh, siday tahay arrintani eh, wayn waa waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay Waa oo maaha mahadsan- dowladda ay kolba ninka meesha uu jooga uga baaro waa mahadsantaa haye cali xuseen maxaa adiga xalku aragtaa
hadda maya waa sidaas horta odayga fikradaha qaarna waan isu raacsana qaarna waa ku kala duwana laakiin wixii in la baaro oo cadaalad loo sameeyo xukun markii la wax la xukumayo intaa sharciga islaamka wixii loo xukumayo waa in laga fiirsadaa qofka uu xukumi waa inuu ka fiirsada qofka la xukumina waa in xaaladiisa la fiiriyaa Een, xukunkii in la baaro oo cadaalad loo sameeyo dadkii shacabka loo naxariisto oo dadkii shacabka nabad la tuso oo dadka shacabka loo dadaalo oo musuq maasuqii lala dagaalamo Sh- musuq maasuqa haddii aan la iska qabanin maxaa soomaalida ku maaa nijaas danga dheeraa la iskaga duwaa musuq maasuqa haddii aan la iska qabanin dadkii horumarka loo sameeyey iyo dadkii shacabka iyo mataqaanaa horumarka waddanka jira waa waa nusqaamaya waa nijaasoobaya marka shayga musuq maasuq iyo beenta lala dagaalamo cadaalad la sameeyo ee, mataqaanaa shay kasta oo ee, wax kastana laga fiirsado markaas horumarka jira horumar taam ah oo dhammaystiroo noqon hayaa
aada u mahadsan tihiin een, cali xuseen een, xasan iyo cabdi yoonis cumar
haa walaashi adigaa mudan aadaan kuu salaama salaam calaykum inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan waxaa ka qaybgelaya cali xuseen xasan iyo cabdi yoonis cumar oo labaduba ka mida dadka aqoon-yahanada ee ka soo jeeda dhulka soomaalida etoobiya tan intaan dib damba ugu kulmi doonno xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed imaan aad ayay u mahadsan tahay oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban haatanna waa qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo xubintii dhaqanka iyo hiddaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dhulka soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dhulka punt haatanse soomaaliya loo yaqaanay wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cidhifka ugu dambeeya afrika waqooyigeeda bari xagga barigu waa dhul hooseeya oo kulayl badan waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meela ku yara roon kuwaas oo ku teedsan biyomareennada aalaaba qalalan ee togogga lagu magacaabo wuxuu dalku leeyahay laba webi oo jubba iyo shabeelle lagu kala magacaabo kuwaas oo dhex qulqula gobollada koonfur galbeed oo ah dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee kaymaha ballaari ay weli ku dambeeyaan dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buulalay silsilad ah oo golis loo yaqaan taas oo taxan laga soo bilaabo raascasayr iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhulsaraadka amxaarada sida la og yahayna buulalaydaas halka ugu dheeri waa buurta surrada cad lagu magacaabo oo jooggeeda lagu sheegay ku dhowaad siddeed kun oo cagood magaalada berbere ayay dhanka bari kaga beegan tahay qiyaastiina boqol iyo konton kilomitir ayay u jirtaa dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka degaanada dhulbaraha ku yaal guud ahaanna heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa siddeetan ilaa boqol iyo toban darajo oo ah qiyaasta fahrenhaydka afar nur ama afar xilli ayay soomaalida sanadu ugu qaybsan tahay waa gu waa xagaa waa dayroo waa diraac guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da-a inkastoo ay yihiin kuwo aan sidaa usii badnayn sidaa darteedna aan isku hadlays lahaynoo waaye la helo waaye kalena baaqsada taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan taariikhda soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray sida haariya xaaraama cuna hawaara gaadaweyn harga cuna mugweyn dabadheer baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jira xagga sayniska iyo culumta degaanka markii laga eego waxaa jira sababo la yaqaan oo dartood ay abaaruhu ku dhacaan kuwaas oo xaalufka dhulku uu ugu wen yahay hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay soomaalidu ka mid ka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwaa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo siyaalaha uu u abaal mariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusanna cidka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe dhulka oo caws iyo midho dhali waayaa waa ciqaab eebbe xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin haddaba soomaalida oo muslim wada sheegataa kolkay abaari ku dhacdo maxay samayn jireen way isu soo bixi jireenoo wadajir bay u allabaryi jireen yar iyo weyn culimo iyo caamo rag iyo dumar ban diiran bay isugu iman jireen daanku qalinlaha hamigidiisu dugsi qur-aanka ku xiran yahay ayay goobta soo taagi jireen oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraanoo qorraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen roob khayr leh dadka iyo duunyadaba inuu eebbaweyne u weydiiyo isla goobtaas ayaa salaada roob doonta loo yaqaan lagu tukan jiray halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weynyahay ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebba baryo hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo bulsho ahaan waxaa ka dhacdhacsaneed rabbi agtiis in gabyaagu uu weji ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhowdahay in ducadiisana la aqbalo sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanse roob doonta ku saabsan taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaar xigi doonaba aan ku soo qaadi doono aan u horraysiiyo cali xuseen xirsi oo ku caanbaxay maansooyinkiisii gobonnimadoonka u badnaa uuna tirin jiray xilliyadii madax bannaanida dalka halganka loogu jiray haddaba goor aan ku wado inay ku beegan tahay horraantii kuniga sagaal boqol iyo lixdanadii saban ay abaar daranay dhulka wada saabatay ayaa cali la weydiistay gabay roob doona inuu eebba ku baryo isna wuu yeelay inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abbaarin waxay filayeen intuu gacmaha kor u taago inuu eebba dhab ugu baryo iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asqaysiiyey wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebba ka mutaysteen ee aanu ka gardarayn tixay dulucdeedu sidaa tahay ayuu tiriyey taasoo uu ku bilaabay su-aal hordhac ah oo ahayd dadow haddaan idiin sheego abaaraha sababta keentay kulayl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la'yahay gofo roobaad sababta cirkii looga waayey sababta ay xoolihii u le'deen sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada baktiday wixii ay intaasiba inoogu dhaceen haddii aan idiin sheego ilaahay ma loo noqonayaayoo ma lagu waantoobayaa su-aashaasna wuxuu ku yidhi nimanyow abaaraha dhiciyo beliya aafaadka dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee ariya geelii marshay ee ebarka noo saaray aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey geeduhu waxay u engegeen ubaxna loo waayay ee ay ugaadhu u baktiday ayda midhanaysay eelkaa wixii dhigay haddaan idin ogeysiiyo ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane jawaabtii cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd haayo eebbe waanu u noqon waanadaadana waxbaanu ku qaadane barcalow noo sheeg waxa aanu galabsannay oo eebba uu roobkiisii nooga daystay dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa iscollaysiga iyo isgardaraysigooda nacaybka ay uurka isugu hayaan kala dhaca xoolaha iyo ammaano cunkooda wuxuu yidhi haddii ay islaamnima jirto oo la ijtihaadayo ashahaadda iyo toobaddii lama ilaaweyne ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan goortay ilma adeeradii uurka ka colowday igaad weliba kii xigay markuu dhacay adduunkiisa goortii ammaanada la cunay ehelku kuu dhiibtay inkaraadi goortay timi ee aamin la iswaayey afka buuxi mooyee markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane alalaasku goortuu ka karay or iyo duulaanku nimaan ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray oofaha markay kala heleen kaalka la afeeyey goortay asayda u xireen ooliduu mehershay maatadu markay ooyayeen loo arxami waaye markii aabbayaa lagu dilay ee gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya ayuu kuwii hore ugu daray qaar hor leh sida barashadii diinta oo afafka shisheeye laga doortay dhaarta beenta ah ee laga xabsiinayo xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey salaadii oo laga tegay iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay wuxuu yidhi axdinimaad ahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diintaa markii iida laga doortay isimkii ilaahay markii la istixayn waayey akalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane aakhiro ilowdiyo jannada aqalladeediie addimaadda goortuu wadaad idin ogaysiiyo aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane eygii hadduu idin duwaday aadan ba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebaydmo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga v o a oo toosa uga dhegeysanaysaan washington duurka maanu kacaa dugaagta maa i dilay mase waa i daaweyn dabka maan ku dhacaa mase waa ka durgaa waxaa ku luqeynayay siida cali winkey waxaa heestaas hore u qaaday fanaankii axmed shariif
codkaasi macaan ee fanaanka cd cali winkey ayaan kusoo gabagabaynaynaa tabintayadii galabnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan leedma caawa saacadda markay tahay toddobada inta ka horraysa waa ibraahim xasan garabe daanduraya anigoo ah cashi ibraahim aadan ashcuud oo idinkaga tegayna intaan mar kale kulmayna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.